الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وكتاب كني شروط الصلاة أيين هرمرنا وعود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة واي وعي بلاوي نواقض الوضوء waxyaabihii waysada jebinayay yani waxaynu akhrinay waxyaabihii faralka ahaa waa akhrinay waxyaabihii tasmiyada ahaa yani dee waxyaabihii waajibka ku noqonayay hal midunbaa waajiba waajibka ayaa sheegaya hal qodobunbaa waajib u ka dhigay yani waxyaabaha waajibaadkaa fadal atasmiya bismillaahi ayuunbaa waajiba intii kalena muxuu ka yeelay dhammaan furuud ama arkaan buu ka yeelay marka dee arkaantii waynu soo akhrinay waajibkana wuxuu ka dhigay bismillaahi maca dikri markuu xusuusan yahay ka war hadduu iloobo iminka bismillaahi ayuu iloobay xukunkeedu waa maxay ma ka dhacaysaa mise ka dhici mayso way ka dhacaysaa hadduu iloobo way dhacaysaa marka tusaale ahaan isagoo dee weysadii ama sii dhammaynay yu markii dambe xusuusta way ka dhacaysaa hadduu weysada dhexdeeda xusuustana madhabka xanaabiladu waxay qabaan wuu akhrinaya isagoo wada oota tusaale ahaan ama dee madaxiiba masaxayaba hadday dhacdo ayuu bisinkii xusuustay bismillaahi unba odhanaya kadibna waa wadaya markuu dhammeeya hadduu xusuustana waa ka dhacaysaa insha allahu taala waay taasi marka waa weysadii waxyaabihii jebinayay ayuu inoo bilaabaya marka halkaa bisinka dee bisinka horta waa la isku khilaafay yani culammada qaar waxay qabaan bismillaahi waa shardi weysada shardi bay uta ahlu cilmiga qaar maye waa waajib waana madhabkan xanaabilada madhabka jumhuurku maxay qabaan yacni madhabka jumhuurka ama dee culammada badankood waxay qabaan bismillaahi in la yidhaahdaa sunnatun mu'akadatun waa sunna la adkeeyey markaa saddex qowluba ugu muhiimsan muakada yaa ku tegay waa qowlka jumhuurka sunna muakada in la yidhaha bismillaahi weysada in la sheega waa waajib waa madhabka xanaabilada madhabka kale waa shardi waana riwaaya can limaami axmed riwaaya can limaami axmed waa riwaayad laga soo wariyay imaam axmed oo odhanaysaa waa riwaaya hal riwaayad waxa caana xanaabiladu dee almashhuur cinda alxanaabila waa waajib waana kaa sheegnay mashhuurka laakiin riwaayad baa jirta de riwaaya can imaam axmed waxaa laga soo wariyay qowl imaam axmed inay tahay shardun inay tahay marka imsaa ku jira saddexdaa qolba ku sugan nawaaqid lwuduu waxaynu bilaabaynaa weysada waxyaabihii jebinayey maxaa jebiyey markaa weysada hadaba qaala raximahu llah shaykhu lislaam muxamed bin cabdilwahaab wa nawaaqiduhu waxyaabaha jebiyaa amaaniyatun waa sideed sideed qodob baa weysada jebinayay qaarna dee waa laisku khilaafsay winoo soo wadaa marka o alkhaariju waa wixii ka soo baxay min asabiileyni ama xagga hore ama xagga dambe wixii ka soo baxaa weysada way jebinaya alkhaariju waa wixii ka soo baxay min asabiileyni ama xagga hore ama xagga dambe weysada waa jebinaya wax kasta oo labadaa dariiq ka soo baxaa weysada waa jebinaya kaadidu waa jebinaysaa ama saxarada ama riix ama hawo wax allaala waxa labadaa xubnood labadaa cawro ka soo baxaa weysada waa jebinaya hadday mani ka timaado waa jebinaysaa hadday ka timaado biyo kale ka soo baxaan waa ka jabaysaa dhammaan waa jebinaysaa hadduu dhiig ka yimaado waa jebinaysaa haddii uu ka soo baxo xasa keliyaha waa laga yaabaa dee inay quruurux ka galaan marmar waxaa soo dhacday culammadu yidhahdaan qofka waxaa ka iman karta xasa ama keliyahaba dee maaragtay oo dee aan kaadiba qoyaanba la socon alxasa hadduu kasoo buuxo waxba iga soo dhacay alxasa ay ka timaado min alkilya aw alaa khuruuj lxasa haday wax kasoo dhacaan waad jabaysa xataa hadduu kasoo baxo wax yar ama de xayawaan xasharaad hadduu kasoo dhaco oo min alqubuli aw min adubur ama xagga hore hadday wax kasoo dhacaanba labada dariiqo weysadii waa jabtay ama ha ahaada muctaad waxaynu naqaanay ama hayra muctaadin ama ha ahaada muctaad kalbowli waalqaa'id aw kaana hayra muctaadin kaddami waalqayxi waa addiidaan wax allaalo wixii halkaa ka soo dhaca labada xubnood wax allaalo waxa ka yimaada ama waxaynu naqaana ha ahaado ama waxaynan aragbayaanu ahaane wixii labada xubnood ka soo baxaa waysada waa jebinaya waana sida saxeexaa waayo alkhaariju waa wixii ka soo baxay min asabiilayni labada dariiqo kullu khaarij minhuma waa qodobka ugu horeeya waay marka dee marbaa waxaa dhacda in qofka la qalo oo ama halkaa dee kaadu ka socoto dhinacba laga dalooliya oo dee waa aragteen qofku markuu ama kaadu ka iman weyda dadka qaar bay kaadu ka iman weyda marka dhinacaasaa dee dee markaa maadaama dhinacana wax ka socdaan meel meeshii maaha mahrajkii maaha muctaadka ahaa laakiin dee meel kalea la dalooliyey weysadu way ka jabaysa hadduu idhaa kaadi bay iga socota dee weysadu ka jabaysa camaliyad lagu sameeya camaliya jiraaxiya waatan dee qofka dee la qale ama saxaradiibaaba meel kale ka socota maadaama kaadi ama saxara ka imanayaan meel aan dee labadii xubnood ahayn weysadii waa jabaysataan taasi marka waa masalada labaad walkhaariju shaygii jirhka ka soo baxayay al faaxishi ee badnaa faaxishka halkan waxay ula jeeda wax fara badan baa ka socda oo an najisu nijaasa minajasada jirhkiibuu ka socda tusaale ahaan dee qofkii dhiig fara badan baa ka socda waa la dakray dhiig fara badan baa ka socda qofkii waxbaa qofkii ka yimi fara badan baa ka socda walkhaariju wixii jirhka ka soo baxay al faaxishu ee fara badnaa annajisu ee nijaasaha minaljasada jirhka ka soo baxay tusaale ahaan dhiig fara badan baa qofka ka socda meel baa lagu dhuftay yaa xubin xubnaha dhiig baa ka socda dhiiggaa faraha badani weysada ma jebinayaan mise ma jebinayaan tusaale ahaan de waa la dakroo dhiig fara badan baaba ka socdo ama tusaale ahaanba uu sanboorayba waa taa wey wuxuu ihi walkhaariju sheegii ka soo baxay jirhka alfaaxishu ee faraha badnaa ee annajisu nijaasta ahaa oo minaljasadi jirhka ka soo baxaa waa jebinayaan masaladaa laba qowl baa ku jira fiihi qawlaani fiihi qawlaani markaynu soo talkhiisno soo khulaasay laba qolba ku jira qowlka hore ee dee madhabkaa sheekh moxamed bin cabdilwahaab uu maray weysadu way jabaysaa waana dee madhabka xanaabilada wa huwa madhab lxanaabila waa dariiqada xanaabiladuna maraan culumo fara badanoo bacdu ahlilcilmi fara badanna sidan bay qabaan waxay leeyihiin dhiig hadduu ka yimaado fara badan wax allaala wixii jirhka ka soo baxee fara badan ee ka socdaa ee aan dee kaadidii iyo ahayn weysadii waa jebinaya kaasi waa qowl oo dee waa kan kitaabkana ku yaal waana ikhtiyaarkan sheekhu uu sheegay sheikhulislaam maxamed cabdiwahaab waana madhab alxanaabila oo calaa ariiqati alxanaabila madhabka labaad jirhka waxaa ka soo baxayee faraha badani weysada ma jebinayaan waxaana dortay asheekh ibnu baas ilaahay raallaha ka ahaadee markuu sharaxayo xataa shuruuda salaada sharixiisa kitaabu shuruudu salaa ibnu baas uu sharaxay oo inakii sheegneen wuxuu leeyahay ibnu sheekh ibnu baas ilaahay raallah sheekh cabdilcasiis wax daliilo looma hayo ilaahay raallah marka waana sida saxda ah wax daliila looma hayo waxa jirka ka imika haddii qofkii dee dhiig fara badan ka yimaadaan ama gacantaba dee lagu dhufto dhiig fara badan ka yimaado weysadu ma jabayso cala saxiix sida saxdaa weysadu ma jabayso ibnu cuthaymiinna saasuu ku tegay ilaahay raallaha kaa marka waxaa faraha badanee ka socdaa ma jebin laakiin way iska fiicantay inuu weyse qaato laakiin weysadii calaa kulli xaal kamay jabin wahuwa ikhtiyaar asheekh cabdilcasiis ibnu baas iyo asheekh ibnu cuthaymiin saasay ku tegeen markaa weysadu ma jabayso waana qowlkan saxda weysadu ma jabayso waayo dee labadii xubnood kamay soo bixin labadii dee asabiileyn maadaama aanay ka soo bixinba oo meel kale qofka inta lagu dhuftay ama dhiig ka yimi ama dheecaanka yimi inta nabarka nabardee ama la danqayba oo dhiig fara badani waa weyse qabaa laakiin de uu nijaastubu iska maydhaya taasina khilaaf laba qolba ku jira wuxu uhi sheekhu raximahullah qodobka saddexaad wazawaalu inuu ka suulo alcaqlu caqligu inuu ka tago qofkii waxaa ka tegay dahaabulcaqli caqligiibaa ka tegay ama dee waali ama waxbuu cabay tusaaleahaantee qofku marbuu cabay waa ka tegey aw iqmaa'in ama uu suuxay aw nawmin mustaqriq ama hurdo fara badan buu galay caqligu wuxuu ku tegey ama bijunuunin aw sukrin aw iqmaa'in aw nawmin mustaqriq hurdo fara badan ayuu caqligu ku tegay markaa masaa'ilkaa culummadu waxay isku ijmaaceen waxa la isku waafaqay qofka caqligiisu hadduu tegey waysadii way jabtay waa bil ijmaaci waa laysku waafaqay alaylehe waxaa la ysku khilaafay weysada haddaba weysadii sideed qowl baa ku jira weysada wuxuu idhi shawkaani neelawdaarka weysada ma jabinaysaa hadduu seexdo weysadii ma jabaysaa mise ma jabaysa annowm yani hal yanqud annowm alwuduu am laa fiihi amaaniyatu madaahib markaa sideed madhab baa halkaa ku jira markaynu soo dee dhaweyno dhowr qolba ugu muhiimsanba hurdada faraha badani way jabinaysaa waana qowlka saxeixa kaasuunbaa dee la ictimaadaya annowm lkaiir hurdada faraha badan ee wax ixsaasa aanu dareemayn de aada markuu u seexdu kala daato ee hurdo waxba aanu dareemayn ixsaas yacni laa yuxisu shay-an waysada way jabtay hadduu in yar maaragtay indhaa isku qabto laakiin wax dareemayo ama sanqadha ama hadalka in yar uu yaro suuray waysadii ma jabayso cala saxiixi horta qowlkaasa ugu muhiimsan culammada qaar waxay kala qaadan qofku hadduu fadhiyo mutamakin yahay haddaanu ahayn hadduu raakic yahay hadduu saajid yahay yacni madaahib fara badan baa ku jirta laakiin qowlkaasunbaa muctamadoon maxaa muctamada annowm alkaiir nowmka faraha badani waysada waajibiya waaba intaaba jamcan bayna aladila iyadoo dee adilada aynu jamcinayna markaa taana waxaynu kaga baxaynaa qowlka saxeixa hurdada faraha badani way jabisaa waxaana u daliila dee xadiiskii anas asxaabta rasuulku way seexan jireen kadibna way tukan jireen mana weyse qaadan jirin caadi bas markaa waxa lagu xambaaray waa annowm alkhafiif maxaa lagu xambaaray annowm alkhafiif hurdada khafiifka waxba ma jabiso laakiin athaqiil noomka kaiirka ahi mustaqriqa ahi waysada waa jabin taana taasaan kaga baxayna marka hadduu qofku suuxo dee bil ijmaaci markuu soo miirdoorsoomo soo kaco uu weyse qaadana taana waa bil ijmaac waayo soo soco wamasul mar'ati wamasu inuu taabto almar'ata gabadhii buu taabtay bishahwatin buu ku taabtay gabadh buu taabtay laakiin sheekhu wuxuu yidhi sheikhulislaam bishahwatin isagoo ujeeda kale gabadh taabtay halkaana khilaaf baa ku jira waa soo ururinaa saddex qolba ugu muhiimsan saddexdaa qowl annahu yanqudu mutlaqan marba hadduu gabadh taabtaba ama bishahwatin aw bikayri shahwatin wax kastaba ama ujeedaba ha kala ahaado ama yaan ujeedaba kala ahaane mutlaqanba weysada way u jabtay waa qowl qowlka labaad maya laa yanqudu maba jabtaba mutlaqanba ama ujeedaha u taabto ama yaan maba jabtaba iyo maya mutlaqanba way jabtaa soo iskama soo horjeedaan labadaa qowl qowlka saddexaadna waa kan tafsiilkaadee oo ah bishahwatin hadduu ujeedo ka leeyahayna way ka jabtay haddaanu dee u taabto ujeeda la-aanna kamay jabin oo waa kan sheekhu waa la kala qaadaya markaa saddexdaa qowl baa ku jira muxuu yidhi raximahullah sheekh ibnu baas wasaxiix waxaa saxa inaanay gabadha la taabtaa weysada jabinba ama bishahwatin ha u taabto ama bikayri shahwatin ha u taabto waana qowlka saxda waxaana u daliila dee xadiiskii caaisha radia allahu tacaala canha xadiiskii caaisha ya gomadaha caaisha xadiiskii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadoo isagoo tukanaya marna lugahay fidinaysay marna weyl marka waa kii taabtay kaasi waa xadiis inuu rasuulku dhunkaday caaisha radia allahu tacaala canha kaasina waa xadiis labadaasba waxay tilmaamayaan qofka mara in la taabtaa lamsul mara maba jebisa weysad waana qowlka saxiixa sheekh cabdulmuxsin isaguna sharxiisa wuxuu yidhi wa haada alqowlu asaxul aqwaali qowlkan inaa maba jabaysaba ayaa ugu ansaxsan aqwaasha waayo ma sugna wax tilmaamaya inay jabayso maasha allah sheekh cabdulmuxsin alcabaad iyo sheekh ibnu baas sheekh albani dee culammadii muxaqiqiintii halkaasay mareen markaa kani de waa madhabkii waana maxamed cabdihabna saasuu ku tegey de waana madhabkii xanaabilada xanaabiladu sidan bay qabaan kutubta daliilu daalibka madhabkan saadulmustaqna kutubta xanaabiladu saasaa ku taala kutubta kale dee shaaficiyadana in la taabtaaba waa lagu jabayaa ya hadduu qofku taabtaba jaba markaa qowlka saxdaa waa cagsiga mutlaqanba ma jebisaba qolkaas taana waa dhaafna waayahay soo soco wamasu in la taabtay buu yihi alfarja xubintii farjigiibuu taabtay wamasu in la taabto alfarja xubintiibuu taabtay bilyadi gacantiibuu ku taabtay qubulan xagga hore ha taabto kaana aw duburan ama xagga hore waa xubintii cawradiibuu taabtay mutlaqanba weysadii waa jebinaysaa markaa masalada farjigaana dee sheekhu waa mutlaqan lama kala qaaday ama ujeeddaha u taabto ama bishahwatin ama yaanu ujeeddo kala ahaanin waa ka jabtay buui kaasi waa qowl wa huwa qowlu jumhuuri alculamaa yaa culammada badankooduna saasay ku tegeen masulfarji mutlaqan ba ha kala qaadine waysada waa jebinaysaa laakiin waxaa loola jeedaa dee biduuni xaailin eeg hadduu dee dusha ka taabto iyada dee culammadu ka hadli maayo waxaa laga hadlaya taabashadan masta uu taabtay waa inaanay waxba bimacnaa dee gacantii iyo farjiguu dhaxayn gacantiibuu yani xubintiibuu toos u taabanaya saasaa loola jeeda kaasi waa qowlka culammadu badan qowl baa wuxuu odhanayaa maya bishahwatin ha lagu qaydo hadduu shahwo u taabtana waa ka jabaysaa haddii kalena ka jabi mayso waana dee sheikhulislaam ibnu taymiya odhanaya waxa mustaxab ah hadduu taabto inuu iska weyse qaato halkaana dee waa laisku khilaafsan yahay marka sheekh ibnu baas ba isagu wuxuu odhanayaa meeyaan la kala qaadin ama ujeeddaha u taabto ama shahwayaan u taabanin mutlaqanba weysada way ka jebinaysaa waana sida saxdaa mutlaqanba weysada waa jebinaysa qofku xubinta hadduu taabto ama ujeedaha kala ahaa ama dee yaanu kala ahaan waxba yaan la kala qaadine mar hadduu taabto waysadii waa ka jabtay wa huwa saxiixu waana sida saxdaa saasuu cabdilmuxsinno odhanaya waay soo soco marka xubinta waa layska ilaalinaya dushaa inuu ka taabto mooyaane hadduu gacantu mubaasharatan ugu dhacdo waysadii waa jabtay asaadisu qodobka lixaadee waysada jabinaya aklu waa in la cuno laxmu hilibkii aljasuuru geela hilibkii geela weysada waa jebinaya ay fil wuduui weysadii marka la cuno waa jebinayaan isagana qowlaani lilculamaai buu sharaxa ku yidhi wuxuu yidhi laba qowl baa ku jira hilibka geela qowlka alwalu qowlka hore waa qowlka jumhuurka culammada badankoodu waxay yidhaahdeen annahu laa yutawadau laga weyse qaadan maayo min akli luxuumiha hilibka geela lagama weyse qaato yaa qaba shaaficiyada maalikiyada alxanafiya madaahibtaas waxay qabaan lagama weyse qaadanaya yaa yaa yidhi waa laga weyse qaadanaya xanaabilado keliyunbaaba qaba qoladan xerteenna ayuunbaa meesha ordayaba show madhabka xanaabiladunbaa qaban waa laga weyse qaadanaya waa madhabka xanaabilada saddexda madhab waxay yidhaahdeen laga weyse qaadanmaya hadda halkaa la soco wuxuu yidhi qowlka culammada badankoodu laga weyse qaadan maayo bay yidhaahdeen waalqowlu thaani madhabka labaad wujuubu meye waxa waajiba in laga weyse qaato alwudu'u min daalika ama hilibku ha noqdo mid qaydhin qofku ha taabto ha cuno ama mid la kariyey ha ha cuno dhammaan hilibka geeli waa jebinaya haddii la yaryareeyo suqaar laga dhigo waa jebinaya haddii hilibkii geela la kariyo karaacin laga dhigo waa jebinaya haddii laga dhigo dee la yaryareeyo muqumad laga dhigo waa jebinaya haddii sandawij lagu daro waa jebinaya haddii nooc kastabaa loo sameeya ilaa saambuusii waa jebinaya yacni hilibkii geela ha la yaryareeyo ha la waaweyneeyo xataa beerka geel weysada waa jebinaya beerku waa jebinaya midhicirka hadduu cuno waa jebinaya keliyaha hadduu cuno geela waa jebinaya wax allaalo wixii allaxmu magacaa isamka laxmiga magacaa hilibku ku dhaco weysada waa jebinaya wuxuu ka soo reebay maraqa iyo caanaha maraqa geelu asaxiixu ma jebiye buuri caanaha geeluna ma jebiyaan dee marka maxaa laga soo reebay uun caanaha iyo maraqunbaa laga reebay wax allaalo waxa kale waysada waa jebinay marka maca saambuusi baa loo soo galay dee saambuusuhu haddii uu hilibkii geela yahay ama ha la yaryareeyba hilibkeeya dee hilibku waa hilibun haddii la yaryareeyana waa isagii oo laydhaa suqaar baa laga dhigay ama karaacin baa xataa laga dhigay de waa waa jebinaya waysada maadaama uu yahayba allaxmu waa jibin alale caanuun baa ka baxaya iyo maraq cala saxiixi waay soo socotaana markaa hilibka geelu waa jebiyaa waana madhabka xanaabilada waxaa ku tegay axmed iyo isxaaq oo dee culimmadii xadiisku iyaguna sidaasay qabaan culummada shaaficiyada laba sheekh baa cajiiba oo ilaahay raallaha kaa shaaficiyada labaynaan ilooben shaaficiyadu halkaa liiska inoogu jira masaladan hilibka geela alimaam anawowi oo cajiiba hadalkiisa waan arinaya iyo wadaadkii bayhaqi labadaasi insaafkay ku dadaalaan wuxuu hi nawowi qaala axmed binu xambal wuxuu hi axmed binu xambal waa isxaaq binu rahwey alwuduu'u min laxmi libili in laga weysaysto hilibka geela xadiiaani laba xadiis baa kusoo arooray nawowi nawowi ma naxaba maasha allah dee waa daacado xadiiskiibuu sheegay xadiisu jaabir baa kusoo arooray waa xadiis bara wa haadalmadhabu wakaa inuu jebinayo hilibka geelu aqwaa daliilan kaasaa daliil ahaan xoog badan wa in kaana aljumhuuru culummada badankoodu calaa khilaafihi way khilaafsanyin buuri markaa wuxuu rajaxay daliil ahaan kaasaa xoog badan buuri maasha alla sidaasoo kale waxaa insaafka isaguna yaqaana bayhaqi oo isaguna dee culimmada xadiiska ah aadka uu cilmiga xadiiska u khidmeeyey bayhaqi raximahullah de ninkii ahluxadiiska ahaa isaguna wuxuu odhanayaa madhabka shaaficiyadu waa sidaa laakiin daliilan kaasaa xoog badan maasha allah marka nawowi iyo bayhaqi waxay noogu jiraan waad hoostaad ka calaamadinaysaa maasha allah wayna waafaqeen waayahay madhabka masalada toddobaad asaabicu taqsiilu in la maydho waxa weysada jebinaya wa taqsiilu in la maydho almayita qof dhintay haddii la maydho weysada waa jebinaysaa halkaana waa la ysku khilaafay taqsiilu in la maydho almayita qof dhintay haddii la maydho weysadii ma jebinaysaa mise ma jebinaysa qof dhintay haddaad maydho bal ka waran weysadaadii ka sheekee ikhtalafa alculamaau fiiri ya fiirino waa la ysku khilaafay fii xukmi lwuduui xukunka weysada qofkaa dhintay haddaad maydho ka waran weysadaadi calaa qowlayni halkaana laba qowl baa halkaana ku jira qowlka hore wujuubu waxaa waajiba alwuduu inaad weyse qaadataa waa faral weysadaadina way jabtay bay u jeedaan waxaa waajiba inaad weyse qaadato madhabkaa ma haysaan madhabka labaad maya istixbaabuhu waxa sunno ah in layska weyse qaato baa sunna marka inay waajib tahay in la weyse qaataa waa kaa xanaabilada waa kaa sheekhuna halkan ku keena mar haddaad qof dhintay maydho weysadu waajib bay kugu tahay weyse qaado waa ka xanaabiladu qabaan iyo madhabka labaadee maya odhanaya waa sunne waana sida raajixa marka waxaa sunno ah haddaad qof dhintay soo maydho waad iska weyse qaadanaysaa ya waa sunna inaad weyse qaadata haddaad tiraa meye waan iska tukanayaana waad iska tukanaysaa salaadaha wa rajaxa alqowla bilistixbaabi waana dee sidaasaan raajixana in lagu xambaaro mustaxab in lagu xambaaro alaylehe qofkaa meedhayay hadduu yidhaha farjigiisii baan taabtay ka war eeg hadduu dee bac iskaga dhigo ama dee galobis uu gashado dhib male iyadoo dee markaa waxbuu iskaga dhigay laakiin hadduu gacmihiisii toos farjigii qofkii dhintay farjal meyit qofkii meyidkaa farjigiisi hadduu gacanta ku taabtay dee waysada ka jabtay ilaan qof kale dekri xubintiisu taabtay ya taasi waa masalo iyadii oo dee masa farjal meyiti min hayri xaailin wajaba calayhi lwuduu'u waxa waajiba inuu weyse qaato markaa taa waa fahamteen baan filay markaa asaxiix masaladaana dee sheekha waa lagu haystaa waridatu inuu ka ridoobo can ilislaami inuu diinta ka ridoobo hadduu qofku isagoo weyse qaba diintii ka baxay waa ka jabtay acaadana allahu min dalika taana khilaaf baa ku jira waynu ribayno wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala towfiiq